madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya abdicasiis xasan maxamed lafta gareenga ayaa xurunta madaxtooyada magaalada baydhabo ka qaabilay wafuud ku dareertay hay-adda u n f b i oo safar shaqe ah ka diiranga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya madaxweynaha cabdicasiis lafta gareenga iyo madaxda hay-adda u n f b i niya oo wafduhu hogaamiyayay iyo kuwada hadaleen horumarinta adeegyada caafimaadka barashada farsamada gacanta shaqa abuurka dhalinyarada si lan adkay lahay wada shaqeynta kulankiiyo welibaa ku qeyb galaya wasiirada wasaaradaha qorsheynta dhalinyarada caafimaadka dekadaha bilaanti iyo wilibaabiyo koreyntiiya markii kulankaha dhammaadiya weliba warbaahinta la hadalaya wasiirka dhalinyarada ciyaaro koonfur galbeed soomaali salmaane shuceeb cali iyo ku hadalay muhiimada kulankun is-oona sheegay iyo ka wasaarad ahaana iyo wadan dadaalada laku hormariyaba xirfadaha dhalinyarada
runaantii wafdi oo hogaaminayo madaxa hay-adda u n b a master ni ayay waxay soo gaareen magaalada baydhabo wafdigaaniti oo kulan muhiima la qaadanaya madaxweynaha koonfur galbeed madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed laftagareen muhiimadda wafdiga u socdaya waxay ahaayeen mashaariic shanta sano ugu dambeysay ee ka fulinayan magaalada dowladda koonfur galbeed gaar ahaan baayi boqool iyo shabeellada hoose mashaariicda ugu badan ay fulinaayeen waxaa ka mid ahay mashruuca dalbile iyo maxaa la dhahay dhalinyarada use activity-ga haweenka caafimaadka sectaro kala duwan oo run ahaantii arrimo muhiim ah dowladda koonfur galbeed u ahan iyo shacabka reer koonfur galbeed horumarin u leh ee qabteen waxaana ka mid ah in maxaa la dhahay use center loo dhiso dhalinyarada dhalinyaro badan oo startup loo soo biyey shaqo abuur si ay u helaan nolol maalmeedkooda siday ugu soo dhacsadaan tareyno kala duwan cabacity buildin oo wasaaradaha ah xarumo caafimaad gawaari caafimaadka run ahaantii weli aan soomaali soomaaliya meesha ugu horreysa lagu bilaabo la keenata koonfur galbeed gaari dhan oo isbato oo run ahaantii agab isbitaal socdo ah agab caafimaad u dhamaystiran yahay meel lagu tababarayo hooyada iyo dhallaanka oo run ahaantii boqol iyo toddobaatan haween lagu baray umulisinimada runahaantii deegaanada dhammaan sodosta looga faa'iideynayo dadkii meesha ku barteenna maanta umulisinimada ee ugu faa'iideysanayaan ee wax shaqo ay ugu qabanayaan dhammaan gobolada baay iyo boqool iyo sodosti sidoo kale madaxweynaha oo boogaadiyey mashaariicdii ay fulinayaan ayaa wuxuu kulusii dardaarmay in ay sii laba jibaaraan wax walba oo caqabad ah oo ay kala kulmaanna in run ahaantii in laga xaliyo gacmo furan lagu soo dhaweynayo ayuu madaxweynihii ballan qaaday mar kale waxaa leenahay saxiibkaynii welcome to baydhabo thank you very much for your coming here hay-adda u n f b i iyo dowladda koonfur galbeeda ku taagaraasa arrimo horumarinta adeegyada caafimaadka barashada farsamada gacanta shaqa abuurka dhalinyarada